Ururka Wacyigelinta iyo Horumarinta Bulshada ee Gobolka Hiiraan ayaa kaamanka barakacayaasha ee magaalada Beledweyne ka bilaabay olole isugu jira baaris iyo wacyigelin ku saabsan khatarta cudurka Covid-19. Gaar ahaan waxaa wacyigelintan laga fuliyey kaamka Ekis-Airport oo ku yaala xaafadda Holwadaag, waxaana sidoo kale gaarsiiyeen agabka cudurkaas si lagula dagaalamo. Khadiijo Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha kaamka ayaa sheegtay in muhiimad gaar ah uu leeyahay ololaha wacyigelintan cudurka corona looga hortagayo marka hore aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waayo waxaad aad saakito wacyigelin ugu timaadeen kaamka la yihahdo exarbor magaceygana waa khadiijo maxamed sheekh xuseen oo ku magac dheer khadiijo qudaarey runtii horta waa wax loo baahnaa wacyigelintan wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsannahay meel magaalada ka koona aan degannahay in noo wacyigelintaanoo kala helna waa u baahannahay mar kasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto tilmaamaha la bixinaayo ay qaataan hadda kaamka kale bar waa maqan yahay haddii oo maantaoo kale bar ay wacyigelintan qaataan barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aaday ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo waayo waa cudur dilaa ah tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga foojignaado iyo waxaasoo dhan tilmaamahaas la siiyo dhinaca kale cabdirashiid faarax cabdi oo ah gudoomiyaha ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey ololaha ay ka bilaabeen kaamka barkacyaasha ee magaalada beledweyne isagoo sheegay in si iskooda ah ay isku xilqaameen
maantay waxaan wacyigelin ka sameynay xaafadda xoolwadaag khaasatan laanta hillaac annagoo ah ururka wacyigelinta iyo horumarinta gobolka hiiraan waxaan ka sameynay kaamka ex aerobor maamo khadiijo run ahaantii maadaama oo cudurkii safmareynka ah covid neenka oo fara badan fara ba-an ku haayo dhammaan caalamka khaasatan waddankeena soomaaliya annaga ka dhallinyaro ahaan maadaama aan system ahaan wacyigelin aan u dhisannahay waxaan bilownay maalmahanba aan shaqo ka wadnay dhammaan afarta xaafadooda magaalada oo daraad waxaan ka shaqaynay xaafadda xaawataako iyo kooshin maanta waxaan ka shaqaynaynaa xaafadda holwadaag adhibiyada oo meelaha ugu ba'an ama saameynta ay ku yeelan karto faafitaanka cudurka covid neenka ayaan waxaa maanta ka samaynay olala wacyigelin ah run-ahaantii dadkii aad ayaan waxaan u keenay qalabka gacmaha ay ku dhaqdaan faasmaaska iyo waxaan u keenay golofisyo iyo talooyin wacyigelin ah waxaa kaloo samaynaynay dadka oo digreegooda aad u kulul yahay ama qandhadooda saay tahayne waxaan ku samaynay baaritaan amba jekin si aan aan qofkii digrigiisa aad u badan yahay aan ula xiriirino xaruno caafimaad marka run ahaantii waxaan la socda tiim dhakhaatiir ah iyo ururka oo wada shaqayn ka dhexayso run ahaantii shaqadaana wadna waa shaqo aad iyo aad u weyn bulshadana way soo dhoweysay waana wakhtigeeda loo baahnaa la soo gaaray si kastaba ahaatee kaamanka barkacyaasha waxay qayb ka yihiin goobaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee aan awoodin inay helaan agabka looga hortago cudurka covid-19